إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka ah idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah burcad hubaysan ayaa dalka koonfur afrika ku dilay mid ka mid a ganacsatada soomaalida ah ee ku noolaa dalkaas sarkaal ka tirsan maamulka etoobiya ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa gaari oo watay jiirsiiyey ku dhowaad toban ruux oo saarnaa mootobajaaj kuwaasoo dhimasho iyo dhaawac noqday qaar ka mida qabaa'ilka dega gobolka shabeellada hoose ayaa xoolo iyo sahay kala gaarsiiyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan jiidaha hore ee dagaalka askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa wiil dhallinyaro ah ku dilay magaalada muqdisho haweenay iyo carruur ay dhashay ayaa ku dhintay deegaan ka tirsan gobolka bari kadib markii uu qaaday tog halkaasi maraa dagaallo xooggan ayaa mar kale dib uga qarxay magaalada gooma ee bariga ah jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa lix iyo tobanka bisha shawaal sanadka kun afar boqol afartan iyo lix oo ku beegan afar iyo tobanka bisha afaraad laba kun labaatan iyo shan kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamo hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xal dagaal toosa ku qaaday saldhig ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin deegaanka galweyn ee gobolka shabeellada hoose dhawaaqa rasaasta ah ayaa laga maqlayay difaacyada ah ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeyaha welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha soo gaaray ciidamada shisheeye ee xala lagu weeraray deegaanka galweyn ee u dhow degmada buulamareer burcad hubaysan ayaa dalka koonfur afrika ku dilay mid ka mid a ganacsatada soomaalida ee ku noolaa dalkaas faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya moxamed qaasim saacadihii lasoo dhaafay waxaa dalka koonfur afrika ka dhacay dil ay kooxo burcad ah u geysteen ganacsade soomaali ah maxamuud cabdiraxmaan siyaad kuna magac dheeraad doolle ayaa lagu magacaabaa ganacsadaha soomaaliga ah oo si gaar ah lagu dilay magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika maxamuud ayay kooxdu toogteen isagoo kasoo baxay xaruntiisa ganacsi sida ay xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ah oo halkaasi ku sugnaa xilligii uu dilka dhacayay sanadihii u dambeeyey waxaa gudaha dalka koonfur afrika kusoo badanayay dilalka ka dhanka ah ee burcadda koonfur afrikaanka ah u geysanayaan dadka soomaaliyeed ee ka shaqaysta waddankaas iyadoo aysan jirin cid wax ka qabanaysa dilalkan lagu beegsanayo soomaalida kuwaas oo marba marka ka dambeysa kusoo badanaya waddanka koonfur afrika
sarkaal ka tirsan maamulka etoobiya ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa gaari oo watay jiirsiiyey ku dhowaad toban ruux oo saarnaa mootobajaaj kuwaasoo dhimasho iyo dhaawac noqday tafaasiil ku saabsan warkaas waxaa soo jeedinaya cali aadan
wararka naga soo gaaraya magaalada qallaafa ee dhulka soomaali galbeed ee ay itoobiya gumaysato ayaa sheegaya in sarkaal ka tirsan maamulka gumaysiga itoobiya uu si ula kac ah gaari u jiirsiiyey ku dhowaad toban ruux sarkaalkan oo la sheegay inuu yahay korneel lagu magacaabo axmed dembel ayaa gaari uu watay waxa uu si ula kac ah u jiirsiiyey mootobajaaj ay saarnaayeen dad rayad ah oo marayay wadooyinka magaalada qallaafe bajaajta uu jiirsiiyey gaariga sarkaalkan ayaa la sheegay inay saarnaayeen ilaa iyo toddoba ruux inta la xaqiijiyey saddex ruux ayaa ku geeriyootay goobta halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen dadka magaalada ayaa si weyn uga naxay dhacdada iyagoo tilmaamay in falka uu ahaa mid ulokac ah goobjoogayaal ayaa warbaahintu sheegay in sarkaalkan uusan xitaa istaagin goobta falka uu ka dhacay balse si toos ah uu uga dhaqaajiyey isagoo aanan wax gurmad ah u fidinin dadka dhaawacmay ama dhintay sida laga soo xigtay ilowraadiyo gudaha ah sarkaalkan ayaa horey looga eedeeyey tacdiyo iyo cadaadis uu kula kacay dadka magaalada dhacdadan ayaa si weyn uga xaraysiisay bulshada ku dhaqan magaalada qalaaf iyo guud ahaan dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumaysiga itoobiya
qaar ka mid a qabaa'ilka dega gobolka shabeellada hoose ayaa xoolo nool iyo sahay kala gaarsiiyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan jiidaha hore ee dagaalka warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali
waa mid ka mid ah munaasabadaha geelwareejinta kuwada ugu heerka sareeyo markaad dhinac weliba ka eegto iyo sida la iskugu soo dubriday xilli barqo ah ayaan ka amabaxay xarunta warbaahinta islaamiga ah elfurqaan ee gobolka shabeellaha hoose ee koonfurta soomaaliya si aan ugu kurgalo una soo debiyo farxadda iyo waxyaabaha la halmaalo munaasabadan waxaan u jihaystay oo heegan u galay una qalab qaatay safar qaadan doono maalmo xidhiidh ah halkan sidaan uga xog warramayo waa deegaanka doonburaale ee dhacda duleedka degmada qoryooley safar saacado qaatay kadib oo aan soo marnay dhul kala duwan oo ay ku hortay nicmada leh barwaaqada ka muuqata indhaha u ron tahay daawashadooda iyadoona shimbiro kala nooca ah maqalkooda kugu soo dhacaya kuwaasoo ku tusaya barwaaqada halkan ka jirta nasasho iyo faakihaysi kadib waxaan u dhaqaaqnay hawshanii safarka ku saabsanayd waana xaflad ballaaran oo geelawareejin iyo sahaya ah oo ka dhacday deegaanka maalintii jimco ahaynu soo dhaafnay goob fagaare ah oo ku taala gudaha deegaanka doonburaale ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa waxaa soo buuxdhaafiyey dad aad u fara badan kuwaasoo aad ula dhacsan munaasabadda halkan ka dhacayso xoolaha nool iyo waxyaabaha kale ayaa waxaasiiskooda iskugu howlay beelaha soomaaliyeed ee dega gobolka shabeellaha hoose kuwaasoo go'aansaday inay la garab istaagaan jihaadka ka socda geega soomaaliya oo maraya meel xasaasi ah beelaha hadiyadaha ku wareejiya xarakada al-shabaab ayaa gaarayay ilaa iyo toddobiyo toban beelood kuwaasoo dhammaantooda wadadega gobolka shabeellaha hoose ee koonfurta soomaaliya ogaas ibraahim maxamed nuur oo ahna qeybka nuqabada wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa ka hadlay qaabka ay beelaha wax u bixiyeen wuxuuna isdultaa kooban ku sameeyey qabaa'ilada waxyaabaha ay bixiyeen isagoona ballan ku qaaday maadaama uu ka tirsan yahay guddiga zaadkan ballaaran ee loogu talagalay mujaahidiinta ay ku simi doonaan maamulka islaamiga ah ee gobolka shabeellaha hoose halkan waxaan ku bixinaynaa oo lagugu wareejiyey geel gaaraya afartan neef oo geel ah oo halkan taagan labaatan iyo toddoba neef oo ka mid ah toban iyo saddexna ayaan ku soo dhaafnay degmada toorterow haddeerna aan joogno qoryooy aan ku wareejinayno labaatan iyo toddoba neef oo geela ayaa halkan ku wareejinaynaa waxaan kaloon wareejinaynaa timir gaaraysa saddex boqol oo kartoon laba boqol iyo toddobaatan oo haddeer aan ku hayno halka aan fadhinno marka markii laisku daro waa saddex boqol oo kartoon oo timira allahu akbar waxaa kaloo halkan yaalla aanaboor oo kartooman ah ee labaatan iyo shan kartoona ikhwaani marka inta maanta ay bixisay halkan oo hoolaha ku bixisay waa toddoba iyo toban qaliil toddoba iyo tobankaas qaliil hana kala hoola badnaadaano hana kala hoola yaraadaano laakiin qolo kasta waxay dhiibatay in allaah intay tidhi ilaahay ku raaligeli ayay dhiibtay oy nagu wareejisay waana kala wareegnay annaguna waxaanu gaarsanaynaa mujaahidiinta subuurta jooga dadkii ugu wakiilka ahaa ee degmada tan qoryooley tirada ummadda hoolaha bixisay waxaa ka mid ah jiido waxay bixisay xoolo fara badan geel leh timir leh waxaa ka mid ah beesha marifle waxaa ka mid ah beesha murunsade waxaa bixiyey biimaal ayaa hoolo fara badan bixiyey waxaa bixiyey sheekaal hawaal ayaa hoolo fara badan bixiyey begedi ayaa hoolo bixiyey darbano ayaa hoolo fara badan bixiyey gurgaato ayaa xoolo fara badan bixiyey waxaa halkaa hoolo fara badan ka bixiyey dir ayaa bixisay jilla ayaa timir bixiyey walimey ayaa hoolo fara badan bixiyey shiil ayaa hoolo bixiyey shabeelle ayaa hoolo bixiyey gaameela ugu dambaysay qaar ka mid ah hoggaanka beelaha hadiyadaha kala duwan ku wareejiyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa u warramay warbaahinta islaamiga ah alfurqaan aniga magaceyga waxaa la yidhaa nuur maxmed nuur ibraahin ayaa la yidhaa waxaan ahay kusimaha suldaanka beesha jiido waxaan ku wareejinay geela toban iyo kow neef oo geela waxaa kaloo wareejinay konton kartoon oo timir ah ayaan wareejinay maanta waayahay inaad wareejisaan maxaa idinku kalifay
waxaa nagu kalifay gaalada inaan ummadda faquurta joogto gaalada la dagaalamaysa inaan u wadno oo wax oo zaad ah inaan u wadno oo jihaadka aan ku kaalmayno aan ku taageerno naf iyo maalba horey ayaan ballanqaadnay haddana inaan arrintaas oo xoolahaas hoolo aan ku darno oo jidkaas aan haynan diyaar lanahay hoolaha saasa u bixinay jihaad ilahay darsiisa u bixinay kuwa soo aadan xasan
bal farxadaada ka waran maanta maadaama mujaahidiinta aad zaad iyo xoolo noolba aad ku reejiseen faraxday aad iyo aad ayay u muuqataa si fiican aad boqolkiiba boqol waa ka faraxsanahay si fiican maadaama haddaan nahay beesha reer jiido een u bihinay wiilashayna mujaahidiinta afurunta joogaan een geela toban iyo kow neef iyo caanaha iyo timirta oo maanta safar iyo jiido bixisay aad iyo aad ayaa u faraxsanahay boqolkiiba boqol maanta een faraxday mid lasoo koobo karo ma maxaa ah idinku kalifay marka maadaama in xoolo intaan leeg aad bixisaan waxaa nagu kallafay gaalada is- isbahaysatay diinta laga soo duushay anagu walaalaha mujaahidiinta ayaa garabkiisnahay Een, waxaan dhahnay go-aan gaarnay in walaalahayna in garab istaagno wiilashayna furunta joogaan magacayga suldaan nuur waxaaji saaq ala yidhaah Een, beesha ka socotay adig beesha aan ka socdo beesha mirfle waa beerweynta mirfle ee gobolka shabeelle hoose degta waayahay een, halkan maanta maxaa ka dhacay bal ka waran maanta halkan waxaa ka dhacay xaflad xoolo lagu wareejinaya lagu taageeraya mujaahidiinta bixinayana qabaa'ilada kala duwan ee soomaaliyada oo gobolka shabeelle hoose kala deg- degan
xafladana xoolo wareejinta iyo sahayda kale ee ka dhacday deegaanka doomburaal ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa ku soo idlaatay jawi farxadeed oo aan la qiyaasi karin iyadoona beelahan toddobiy tobanka sheegeen inay xoojin doonaan isna garab istaagi doonaan naf iyo maalna ku bixin doonaan jihaadka ka socda geeska afrika oo ay wado xarakada mujaahidiinta al-shabaab
askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa wiil dhallinyaro ah ku dilay magaalada muqdisho mubaarag cumar ayaa ka waramaya
maalintii shalay waxaa degmada dayniile ee magaalada muqdisho ka dhacay dil uu geystay askari ka tirsan dowladda federaalka kaas oo loo geystay wiil dhallinyaro ah dilka ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay albaabka hore ee xarunta degmada dayniile ee magaalada muqdisho iyadoona lasoo warinayo in askariga dilka geystay uu isaga baxsaday goobta uu falka ka dhacay wiilka dhallinyarada ah ee la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray saciid mustafa axmed maamulka degmada dayniile ayaa wax tilaabo ah qaaden iyadoona saciid lagu dilay xarunta uu ku shaqeeyo maamulka horteeda si kastaba ahaatee askarta dowladda federaalka ayaa caadiysay daalinta dhiiga dadka rayidka ah ciidamada dowladda federaalka ayaa dhibaato ba-an ku haya bulshada ku nool goobaha ay ka taliyaan iyagoona mar weliba bulshada u geysanaya dhibaatooyin isugu jira dil dhac kufsi iyo dhibaatooyin kale ee ay la nool yihiin bulshadan haweenay iyo carruur ay dhashay ayaa ku dhintay deegaan ka tirsan gobolka bari kadib markii uu qaaday tog halkaasi mara faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali
roob mahiigaan ah ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka da'ay deegaanka timirshe oo hoos taga degmada isku shuban ee gobolkaasi daadad ka dhashay roobkan ayaa sababay in tog ku yaalla halkaasi uu qaado hooyo iyo laba carruur ah oo ay dhashay kuwaasoo ugu dambayn meydadkooda la helay sida ay soo sheegayaan dadka deegaanka roobabkan ayaa sidoo kale waxay ka curteen deegaano badan oo ka mid ah dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland curashada raxmadda guga marka laga yimaado dhimashada uu geystay ayaa waxa uu geesta kale ku soo beegmay iyadoo dadka ku nool degmooyinka iyo deegaanada gobolkaasi muddooyinkii lasoo dhaafay ay wajahayeen xaaladda abaar barakac iyo cimilo aad u kulul islamarkaana ay sonnaayeen una balansanaayeen isu soo bax roobdoon ah raxmadda allah ayaa si weyn loogu diirsaday gobollo badan oo dhaca waqooyiga iyo bartamaha soomaaliya waxaana dadka ku sugan gobollada qaar ee uusan ka di'in roobku la gudboon inay allah subxaanahu wa tacaala u laabtaan si wada jir ahna isku saamaxaan warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dagaallo xooggan ayaa mar kale dib uga qarxay magaalada gooma ee bariga jamhuuriyadda kongo wararka ka imaanaya dalka kongo ee dhaca bartamaha afrika ayaa sheegaya in iskahorimaadyo hubaysan ay dib uga bilowdeen magaalada gooma ee bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo halkaas oo ay maamulaan fallaagada m oo lagu eedeeyo inay gacansaar dhow la leeyihiin dowladda ruwanda war qoraal ah oo ay dowladda kongo soo saartay ayaa lagu sheegay in iskahorimaadyadan ay sababeen dhimashada konton iyo laba ruux iyadoo sidoo kale halkaa ay ku dhaawacmeen tiro intaas ka badan dadka deegaanka ayaana sheegaya in dagaaladan cusub ay yihiin kuwii ugu xumaa ee soo mara magaalada gooma tan iyo markii ay dagaaladu qarxeen bishii janaayo ee lasoo dhaafay iska hor imaadyadan ayaa ku soo aadaya iyadoo dhinacyada talada dalkaas isku haya ay kulamo ku lahaayeen magaalada dooxa ee waddanka qatar si loo soo afjaro colaadda ragaadisay dalka kongo tobanaankii sano ee lasoo dhaafay warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga waa naga inta